runtii aada iyo aad bay maogtay yani aanu ugu faraxsannahay inay noo suurto gashay muddo imka sanad laba sanadood iyo bagax hol aanu ka shaqeynaynay oo aanu kala shaqeynaynay sharaa'ida batroolka ee heshiisada nala galay dalka inaanu hawshaa anagu imka aada sheegtay aanu xuseen saxeexa la galay shirkada jaaniiska aanu qabano dawlad ahaan wasaarad ahaan u qabano hawshaasi waa hawshii berigii hore shirkada gane la yidhaaho ay bilowday ee hakatay wax lamida wey waxay ahaa seismic baa ladhahaa ama speculative survey seismic survey ayaa la yidhahaa waa sahan guud oo oogada dhulka laga sameynayo wax qodaala ma daarana arrintani waa wejiga ugu horeeya ee moogta lagu bilaabo shidaal baadhista waa sahanka ugu horeeya weeye marka waxa weeye mashiino waaweyn oo gawaari waaweyn oo cagaf oo kale u eeg ayaa dhulka moogta maraya oo moogta dhegeysanaya dhulka dhegeysanaya intay dhulka garaacaan si ay uga gareerayaan dhulka dhegeysanaya macluumaadkaas ayaa la gurayaa oo la fasiraya oo dabeetna la eegaya meelaha loo malayn karo in qodaa laga bilaabi karo shirkadani ma waxbay qodaysaayo shidaal bay soo saaraysaa waa dhinacii qodaalka waayo dad badan baa laga yaba in isweydiiyaan mise waa sahan un
walaal ismaaciil waa arrinta runtii dadku mawti marmar ku confuse garoobi karaan oo is odhan karaan waxa weeye qodaal baa bilaabmay wax riila qodaalo shaqadani ay daaran tahay ma aha shaqadu horta waxay soconaysaa imka wejigan hore blockskan laga shaqeynayo waxay soconaysaa muddo sanada ayay soconaysaa wax kale oo shaqada shaqada waxay noqonaysaa basica gawaarida waaweyn aan ku sheegay lale vibrators baa laydhahaa dhulkay vibrate garanaya ma kala dariidinaya dhulka dhul dhegeysi shabaqadaa dhulka kasoo noqoysa ayaa la dhegeysanayaa macluumaadkaasa la fasirayaa wax dhuloo la daloolinayaa ma jirto waxa weeye oogada dhulkaunbaa la sahaminayaa wax qodaala markaa dabeetna waxa loo gudbayaa un haddii macluumaadkaa marka la ururiyo ee la fasiro ee dadka khibradka ulisha mogta ay wixii fasiraan ay fahmaan in meelaha qaarkood ay rajo weyn muujinayso in qodaal la bilaabo markaasa wejigaa qodaalka loo loo gudbaya lakiin imika wax qodaal la yidhahaa kuma jiro shaqada waan gartay n waxaa jiray shirkado hore oo ajnabi a marka hore iman jiray oo arrimahan sahanka qaban jiray n haatan shirkadani ma idinka wasaarad ahaan baa u maamulaya oo waa cid idinka idin hoos timaada oo wasaaradda la shaqaynaysa mise iyaga laftigooda way madax bannaan yihin walal waxa weeye waxay kaga duwan tahay shaqadani waa shaqo wasaaraddu mas-uul ay ka tahay sharikadan chineska ah waxa weeye standard international ayaa ayaanu fidinay wasaaraddana fidaysay waxaana standardku ka gudbay national tender boardka dowladda wilaayada somalilan leedahay dabeetana lix sharikadood baa soo dalbaday lixdii sharikadood sharikada chineska ayaa ku guuleysatay sharikad layidhaha b g p waa sharikada ugu ballaaran adduunyada shaqada noocan seismiga ama geophysical serviceska qabata adduunyada afar iyo afartan dal bay ka shaqeysaa marka sidaas ay magaranta ayay shaqada ku heshay shaqadan heshiiska waxay la gashay wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyad somalilan waa shaqo anagu aan hundred percent mas-uul ka nahay waanu xagino oversightkeeda leenahay maamulkeeda leenahay cid kaloo maamulaysa aan anaga ahayna aana jirin marka waxaweye waa shaqo ku eeg wasaaradda macluumaadkaa lagu qaadaye shaqada kasoo baxaysana waxa weeye waxaa laga iibinaya sharaaga batroolka ee dalka moogta heshiiska kula jira waan gartay saacad wasiir sahan shidaal baad ka hadlaysaa waadna og tahay abaaro badani in dhulka miyiga aad doonaysaa inaad sahanka ka samaysaanay ka jiraan bal dadka waxaad u fasirtaa sida ay isula jaan qaadi karaan sahankan shidaal ee aad doonaysaan inaad samaysaan iyo abaarahan ka jira dadkii reer guuraaga ahaa u tegeysay
wasaaradda qaybteeda way ka qaadatay waana ka hawl jirtaa inay inuu inta dadka la badbaadi kara la badbaadiyo hawshaasi aanay ama ka ka gaabsan iyadoo taagta jirta misna waxa weeye waxyaabaha abaaraha inoogu wacan maanta maanta muxuu ahay de ilaahay wey kudaan roobkuu shugi kara isagoo raxmaadka maanta roob toonkiibaa la tukayay somaliland gudaheeda ilahay waxaan insha allah ka baydanaynaa muqeymadiisa u naxariisto taas ilaahay loo ducaysanaya misna waxa weeye de in dadkii wax qabsado oo horumar la gaadho oo biyaheenan ilaahay roobka inoo shubayo moogta yani animaka moti ka horaadan oo lagu dabadeed inaynu hawl ka hawlgalo sidii maanta maanta aynu isu badbaadin lahayn oo biyaha raxaadka marka inoo shubo aynu qabsan lahayn ayaa muhiima waxaasen dhaqaalay u baahanayaan marka runtii haddii aynu furaha laabno nidaamada waxaweeye waxbama qabsanayno de waxaweye abaarta abaarteedana way nagu soo socotaa nidaamada runtii waxaan u arkaa waxaweeye wixii horumar ee dhaqaale inoo soo kordhinaya inaynu ka hawlgalno inagoo dadkiina maalinka maanta badbaadinayna shaqada imika hadday deegaanada abaaradu ka jiraan ay ka bilaabato kolley xun bay ku gedisaa mid shaqeeya ka hela biyo yaroo meel loogu shubo xurfad yaroo loo qodo kolley adigu ka dari maysa ayaanu arkaa hawshan inaad dib udhaxday dibudhac ku yimaado waxaweye waxaa dhii kaqeynaysa suurtageliga weyda marka de mata ay laabantaba ayaa intaa suurtagala